bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha toddobaad ee juulaay sannada laba kun iyo toddoba-iyo tobanka qodobada raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya uu saaka idanhayana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kula kulmay wefdi ka socda dowladda siishalis iyagoo ka wada lay xoojinta xiriirka labada dal iyo arrimaha dhanka burcadbadeeda la xidhiira wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in meelmarinta xeerka guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqa ay badbaadinayso hantida iyo nolosha ummadda soomaaliyeed ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa ku guulaystay inay gacanta ku dhigaan kooxoo dhac iyo dhibaatooyin dadka ugu geysanaya qeybo ka mida degmada yaakshiid ee gobolkani banaadir wararka ka imanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegay in toddoba ka mid a shaqaale gargaar oo ka howlgalaya deegaanadaasi ay dib ugu soo laabteen magaalada baydhabo kadib markii maleeshiyada kooxda al-shabaab oo horay u qafaashay dadkaasi ay ka qaateen lacago madax furasho caalamkana waxaa ka mid ah maamulka israa'iil ayaa wada qorshe ku waadan wax ka beddelka qalabka wax lagu baaro ee masjidka qudus taasi oo dhalisay qayladhaan ka soo yeertay guud ahaanba dunida islaamka madaxweynaha waddanka turkiga rasib tayib erdogan ayaa dadaal xooggan ugu jira dhammaynta khilaafaadka dhinaca diblomaasiyadda u dhexeeya waddanka qatar iyo qaar ka mida dalalka qaliijka ku yaala
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellaytka adduunkaoo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ugu doorka roona u diyaar garooba isagoiyo dhan oo kollowdeen anbaqaado insha allah ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kula kulmay wafdi ka socda dowladda siishalis iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac socdaal muddo laba cisho qaatay ayaa wafdi ka socda xukuumadda jamhuuriyadda siishalis waxa ay ku yimaadeen magaaladan muqdisho oo caasimadda soomaaliya iyagoo la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ugu horeyn wafdigan uu hogaaminay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee siishalis ahna shir guddoonka kooxda xiriirka qaabilsan arrimaha burcadbadeedka ee soomaaliya ayaa la kulmay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiintan waxa ay ka wada hadleen xoojinta ilaaqaadka ka dhexeeya labada dhinac kulan ay yeesheen wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka seishalis iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxay uga hadleen xoojinta xiriirka iskaashiga la dagaalanka burcadbadeeda iyo maxaabiista soomaalida ee falalkaasi ugu xidhan xabsiyada ku yaala maamulka jasiiradda seishalis dhinac kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed ayaa isna xafiiskiisa ku qaabilay wasiira dowlaha arrimaha dibadda ee siishalis wafdiga u hogaaminayay mas-uuliyiinta waxay ka wada hadleen xiriirka taariikhiga ee dhinaca istiraatiijiyada labada dal oo ku dhisan iskaashi dhow iyo weliba dano wadaag kulanka oo ahaa mid kulanka oo mid sacdo qaatay waxaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiintii ka socotay maamulka jasiiradda seishalis waxay si weyn uga hadleen arrimo la xidhiira dadka falalka burcadbadeednimo ugu xidhan xabsiyada maamulka jasiiradda seishalis iyo sidii labada dal ay isaga kaashan lahaayeen wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in meelmarinta xeerka guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqa ay badbaadinayso hantida bulshada soomaaliyeed sida uu ku waramayo wariyahayaga axmed cumar muuye
isagoo ka hor hadlayay baarlamaanka soomaaliya wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji islamarkana uu ka jeedinayo warbixin la xiriirta xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya in ay ansixiyaan guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa ayaa waxa uu sheegay in dhaqangelinta sharcigan uu badbaado u yahay hantida ummadda soomaaliyeed iyo nolosha iyo soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed xasan xuseen xaaji wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xildhibaanada golaha shacabka ka dalbaday in ay dedejiyaan ansixinta sharcigaas
waxaa xusid mudan in dhaqangelinta xeerkan ay kaalin weyn ka qaadan doono badbaadada hantida ummadda iyo nolosha wuxuu qiib ka qaadan doonaa inuu soo celiyo sharafta iyo karaamadda ummadda soomaaliyeed ay ku leedahay bulshaweynta caalamka waxaad ogsoon tihiin dalkeena in lagu eedeeyey inuu galay kaalintii koowaad xagga musuq maasuqa sharcigan markii la ansixiyo waxaan aaminsanahay inaan leenahay sharci lagu xakamayn karo musuq maasuqaas oo dowladdeena ay ka geli karto markii riboodadaas oo kale lasoo diyaariyo meel fiican haddaba mudan yaale almarwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan si qadirin leh idinka codsanayaa in aad dedejisaan ansixinta hindisi sharciyeedkan guddiga madax bannaan oo la dagaalanka musuq maasuq kaas oo baahi weyn ay u qabto ummadda soomaaliyeed
dowladda federaalk soomaaliya ayaa ahmiyad gaara siinayso la dagaalanka musuq maasuqa taas oo laga ciritirayo dhammaan musuq maasuqa jira dalka
maxasanid axmed ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku guulaysta inay gacanta ku dhigaan kooxo dadka dhac iyo dhibaatooyin ugu geysanaya qeybo ka mid ah degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho tallaabadan waxay qayb ka tahay qorshe lagu xaqiijinayo ammaanka caasimadda soomaaliya muqdisho wariyahayaga maxamed kaafi sheekh abuukar ayaa faahfaahinaya
howlgal ay sameeyeen ciidanka ammaanka ayaa waxaa lagu soo waramayaa xalay inay ku qabteen kooxo burcad ah oo la sheegay inay dhac ka geysanayeen degmada yaakshiid ee gobolka banaadir kooxahan ayaa waxaa sidoo kale lagu qabtay alaabo ay dhaceen iyo qore ak ah oo dhaca ay ku geysanayeen wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed abuukar islow oo warbaahinta kula hadlay goobta howlgalkan goobta lagu soo bandhigay kooxahan howlgalka lagu soo qabtay ee dhaca u geysanayay dadka shacabka ah ayaa waxa uu sheegay caawan waa u jeednaa waxaa alla mahad eh in wax ku dhow toban iyo dhowr mobeyl qofka dhici lahaa iyo qoriga ay kusoo qabteen waxaan rabaa marka baaqan inaan u jiro degmooyinka kale inay ku daydaan degmada yaqshiid amnigana sidiisa wuxuu ku bilowdaa uu ku dhammaadaa deegaanada dadka ay degan yihiin degmooyinka marka amni lama sugi karo hadeena dadka degmada degan ayna isku duubneen sida degmada yaqshiid oo kale wax horumar la gaari kara maleh gudoomiye waxaa mar labaad iyo mar saddexaad kaaga mahadcelinlaa dadka dhallinyarada aada usoo xushay degmooyinka oo hadda hari habeen saq dhexe waaye caado waxay aan jiri gudoomiyaasha inay iska jeeftaan marka gabdhihii iyo ragga iyagoo isku duuban ay soo jeedaan marka waxaan dhihi lahaa degmooyinka kale sida yaqshiid oo kale ha noqdaan annagana ka wasaarad ahaan waxay aada aada noo farxalgelinaysaa in qofka dembiga falka galo in gacanta lagu dhigo
gudoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed ayaa asna dhankiisa waxa uu sheegay in kooxaha burcadda ah ee dadka dhibaatada u geysta maxkamad lasoo taagi doono sidoo kalena sharciga la marsiin doono ciidanka xasilinta caasimadda iyo sidoo kale ciidanka ammaanka ayaa muddooyinka ugu dambeeyey waxay wadeen howlgallo ay kaga soo horjeedaan kooxaha burcadda ah ee dhaca u geysta dadka shacabka ah iyo weliba nabadiidka waxaana taasi ay keentay in haatan isbedel weyn oo xagga ammaanka ah laga dareemo
toddoba ka mid a shaqaale gargaar oo ka howlgalayay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo ay horey u qafaasheen maleeshiyada kooxda al-shabaab ayaa lagu soo waramaya inay soo gaareen magaalada baydhabo kadib markii lacaga baada laga qaatay wararka ka imanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay sii daayeen toddoba ka mid a shaqaale gargaar oo u shaqaynaya hay-ad lagu magacaabo gareedo oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kuwaasi oo la sheegay in lacago baada ay ka qaateen wariyahayaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay siraaji sheekh isaaq ayaa iminka si toosa khadka telefoonka ugu jira subax wanaagsan siraaj halow siraaj waa tahay waanu ka xunnahay waryahayaga waanu ku laaban doonaa hase yaatee warbixinta halkeeda kasii socoto shaqaalahan ayaa gaaraya toddoba ruux oo la sheegay in toddoba maalmood ka hor ay afduub ugu geysteen deegaanka daynuuna ee duledka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab muddo ayay haysteen waxaana la sheegay inay ka qaateen lacago baad ah qofkiiba waxaa wararku ay sheegayaan in lacaga gaaraya ama ka badanba afar kun oo doolar ay si baada uga qaateen maleeshiyada kooxda al-shabaab mar kale aan ku laabana waryahayaga baydhabo siraaji sheekh isaaq oo haatan khadka telefoonka soo galay haye siraaji halkeeda ka sii ambaqaad warbixintu
aada u mahadsan tahay shalay waxaa magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyagoo badqaba dib ugu soo laabtay ilaa iyo toddoba shaqaale oo ka shaqaynaya hay-ad samafal oo ka howlgasha deegaanada koonfur galbeed ee lagu magacaabo gareedo oo muddo toddoba maalin ka hor laga afduubay iyaga oo howlo shaqo ka wada deegaan lagu magacaabo daynuunay muddo toddoba maalin ah ayaa waxaa ay u afduubnaayeen al-shabaab dadaallo fara badan oo ay sameeyeen maamulka gobolka iyo degmada iyo ehelada dadkaasi shalay ayaa suurto gashay inay dib ugu soo laabtaan magaalada baydhabo iyaga iyo gaarigoodii iyo sidoo kale aqabkii ay ku shaqaynayeenba toddoba qof ayay ahaayeen oo midka toddobaad uu ahaa darawalka uu waday gaarigaasi oo nooca loo yaqaano nuuxada waxayna ahaayeen shaqaale u shaqeeya hay-adaasi gareedo islamarkaasina ka shaqeeya arrimo samafal xilligii la afduubayeyna laga afduubay deegaankaasi daynuuna iyagoo ku guda jira howlo kormeer oo ay ka sameynayeen halkaasi oo biyoyari iyo waxyaabo lamida ay ka jireen marka muddadii ay al-shabaab ay gacanta ugu jireen ayaa runtii dadka reer baydhabo waxay isweydiinayeen su-aalo aada u fara badan iyo baqdin laga qabo in dadkaasi gebe ahaanba ay dilaan al-shabaab maadaama hore dad reer baydhabo ah oo ilaa iyo hadda laleeyahay ay jiraan oo ay afduubeen al-shabaab marka si bad si nabad ah ayaa dib ugu soo laabteen magaalada baydhabo shalay waana had yeertan waxay ku guda jiraan shaqooyinkoodii
waryahayaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay siraaji siik siraaji siikh isaaq ayuu ahaa oo si toosa qadka telefoonka iigu warramayay waxaa faahfaahin dheeraada ay ka soo baxaysaa dabeelo muujada oo ku dhuftay degmada caluula ee gobolka bari ee puntland kuwaasi oo ka dhashay khasaare xoogan mas-uuliyiinta maamulka degmada caluule ee gobolka bari ayaa faahfaahin ka bixiyey saameyntii ka dhalatay duufaantaas iyo dad badan oo halkaasi ka barakacay guddoomiyaha maamulka degmadaasi shire cali ayaa faahfaahinaya
xaaladdu waa aadi wax lidihii ma jiraan hawshi baa jirta oo wax laga qaban waayo dadkii faraha laga taagay dabayracaynkaasi ma jiraan laakiin qoorigii baa kusoo furmay magaaladiiyo magaaladii buu garaacaya guryihiina waa dibiye walahi dhibeen ma la ilaa dhowr iyo soddon guri baa dimay haddana weli waa sii socotaa mar haddii ciladu socoto oo waxa weye wixii aanay joogsan oo laga faraxashane ay soo kordhayaaleen weli qiimeyn male waa kasii daraysaa o xaafadii laba xaafadood weeye xaafadii xood ba ahayd bay galeen xagga baddaa xigtay dii kale waa nabad qabtaa taasaa jidhoo waa ku tageen waa kusoo socdaan ta kale lafteeda oo hadda waxa weeyaan ma kala aba ma kala dheero wuxu haddii aan ilaahay waxaan wax ka bedelin waa iskaga soo socotaa dadkii ku noolaa caluula gaar ahaan kuwii guryahooda biyuhu ay dumiyeen iyaga xaalkooda waa sidee xaalkooda way iska caayi dadkoodii bay iskala noolyihiin guryahaas laabseen laakiin dadkoodii bay la noolyihiin xaafadihii kale looga ahaayeen iskuuladii iyo meelahaasaanu baarihii dowladda iyo waxaasaanu dejinin
guddoomiyaha maamulka degmada caluula ee gobolka bariya puntland shire cali ayuu kaasiya oo faahfaahin ka bixinay khasaarihii ka dhashay dabeelo muujada oo ku dhuftay degmadaasi iyo nawaaxigeeda waxaana la sheegay in dad aad u fara badan ay ka carareen guryahooda iyagoo ka baqanaya saameyn horle halkaasi ka dhalata qoysas horle oo kasoo cararay deegaano ka tirsan miyiga foge gobolka mudug oo ay abaaruhu ku dhufteen ayaa lagu soo warramay inay gaareen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaalkaaci waxaa ku yaala xeryo ay degan yihiin dad aad u fara badan oo ku cirtobay abaarihii ku dhuftay gobolka safiya sheekh cali ayaanu telefoonka magaalada gaalkacyo ku waraysanay
saakay magaalada gaalkacyo jawigu aad buu degan yahay aad buu u degan yahay waxa dhibaato afar labaatanka saca lasoo dhaafay kama haysan jirin magaalada xaalkeeduna waa mid aad u wanaagsan waayahay magaalada waxle waxaa soo gaaray dad abaaruhay ku saameeyeen deegaanada hoostaga gaalkacyo oo magaalada hadda deegaamisanaya bal dadkaas tiradeeda iyo xaaladooda waa sidee
inkastoo aan tirada aan qolyaha maamulka aysan soo gudbin laakiin maalmihii u dambeeyey waxaa murmur ka dambeysay magaalada soo gaarayay dad kasoo hayaacmay miyiga gobolka mudug kuwaasoo qaarkood inta badan xoolihii abaarta ka jirta gobolka mudug ay ka leysay waxaana xilligan ay ku nool yihiin qaybo badan oo ka tirsan magaalada magaalada duleedkeeda waxaa buux dhaafiyey kaalmo barakacyaal ah oo dadkaasi ay soo gaareen walow maalmihii dambe aada xaaladooda looga doorinayay tan iyo markii ay abaartu ka dhacda gobolka mudug islamarkaana roobabkii guwaay ahaayeen kuwo aada u yar waxaa magaalada aada usoo buux dhaafiyey dadkaas qaybo badan oo ka tirsan magaaladana xilligaan ay ku nool yihiin walow maalmihii dambeeto ay ama bilihii dambe aysan jirin wax gargaara la gaarsiiyey
waryahayaga magaalada gaalkacyo safiye sheekh cali ayay taasi iyadoo ka waramaysay qoysas aad u fara badan oo hore u ka soo cararay goobihii abaaruhu ay ku dhufteen ee gobolka mudug iyagoona nolol ka duwan tan hadda ay ku jiraan ay usoo doontay magaalada gaalkacyo hay-adda badbaadada indhaha ee geeska afrika ayaa ku guulaystay mashruuc indhaha loogu fiiqay ilaa iyo boqol qof kuwaasi oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada jawar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe oo dad danyar ah waxaana qaliinkaasi uu ahaa qaliin indhafiiqisa loogu talagalay dadka danyarta ahi doctor axmed cali caadle oo ka mida dhakhaatiirtii fulisay indhafiiqiistaasi oo ay ka faa'iidaysteen qoysas fara badan oo danyara ayaa waxa uu sharaxaya qaabka ay mashruucaasi u fuliyeen
tabarucaad ah oo si lacag la-aana dadka indhaha lagu fiiqayay kaas oo aan ka fulinay magaalada jowhar ololahan waxaa fuliyay hay-adda geeska africa ee badbaadada aragga hay-ad la yidhaahdo oo soomaaliyeed oo u istaagsan inay la dagaalanto indhala-aanta waxaana maalgelintiisa iska lahaa bankiga premier oo ku deeqay in si lacag la-aana indhaha loogu fiiqo boqol qofood oo ku nool gobolka shabeellada dhexe mashruuca laba weji ayuu ku fulay wejigiisii hore waxaa ka faa'iiday konton iyo lix qofood oo indhaha loo fiiqay wejigii labaadna waxaa ka faa'iiday afartan iyo todoba qofood oo indhaha loo fiiqay gebi ahaan waxay isku noqdeen boqol iyo saddex qof ayaa waxay ka faa'iideen mashruucii ugu horreeyey fiisitana waxaa ka faa'iiday oo baaritaan lacag la-aana loo sameeyey toddoba boqol iyo labaatan iyo toddoba qofood oo ayagana si lacag la-aan indhaha loogu baaray qaarkood daawo u baahdeen qaarkood qalliinkan usoo baxay qaarkood ookiyaalo ubaahd loo sameeyey alxamdulilah olol horreeyey ayuu ahaa laakiin ololo kale ayaa noo xigi doona oo asna bil gudihiis noo bilaabo doono baahi jirta ayaa jirta soomaaliya guud ahaan boqol iyo konton kun oo qof dad ka badan ayaa waxay la nool yihiin indhala-aan dadkaas waxay u baahan yihiin cid u gurmata qaarkood tabardaray la nool yihiin
kaasina wuxuu ahaa doctor axmed cali caadle oo ka mida dhakhaatiirta fulisay howlahaasi qaliinka oo ay ka faa'iidaysteen boqol qof oo ku dhaqan magaalada jowr ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu dhegaystayaal warkan idinkaga imanaya akhbaaraadkii caalamka israel ayaa lagu wadaa inay wax ka bedasho qalab waxa lagu baaro oo ay keentay masjidka barakaysan ee qudus kadib markii qayladhaan ka soo yeertay tallaabo ay qalabkaasi halkaasi u geysay israel waxa ay meesha ka saaraysaa qalab ah lagu baaro hubka iyo biraha waxa lagu dilo oo ay geysay aagga barakaysan ee magaalada qudus iyadoo taa beddelkeedana isticmaali doonto qaab midkaasi ka fudud golaha maanka iyo ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa goor sii horreysay oo talaadadii waxay u codayeen in qalabkaasi meesha laga qaado xiisada ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii afar tobankii bishii juulay laba askari oo ka tirsan booliska israel lagu dilay xaram al sharafeyn oo yuhuuddu ay u taqaano tembal mowt ergega u qaabilsan jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ee bariga dhexe ayaa ka digay in xiisadda ka taagan bariga dhexe ay halis ugu jirto inay inay ku faafaan meelo ka baxsan goobaha barakaysan bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu ayaa lagu sheegay in golaha ammaanku ay aqbaleen tala soo jeedinta in dhammaan ciidamada ammaanka ay bedelaan qalabka wax lagu baaro oo halkaasi ay dhigtay israa'il bayaankan ayaa sidoo kale lagu sheegay in siddeed iyo labaatan milyan oo dollarka maraykanka loo qoondayo in lagu soo gado qalab cusub sidoo kalena lagu qoro askar boolis oo dheeraada oo halkaasi ka qayb qaadan doonta ammaankeeda ugu dambayntiina madaxweynaha waddanka turkiga ordogan ayaa dadaal xoogan ugu jira in lasoo afjaro khilaafka dhinac diblomaasiyadda ee u dhexeeya dalalka khaliijka iyo waddanka qatar madaxweynaha waddanka turkiga raseb tayib erdogan ayaa dadaal xoogan ugu jira in la dhammeeyo khilaafka u dhexeeya waddamadaasi oo cirka isku sii shareeray tanii markii dalka qatar lagu eedeeyey inuu taageero kooxaha argagixisada balse dowladda qatar ayaa arrintaasi gaashaanka u daruurtay madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib ordogan ayaa socdaal ku maray qaar ka mida dalalka bariga dhexe ku yaala waa dalalka khaliijka waxaana uu kala hadlayay sidii loo soo afjari lahaa khilaafkaasiyo in muddaa soo socday waxaa soconaya qorshayaali dadaallo xoogan ee ku aadan sidii gebiyahaan arrimahaasi loo soo afjari lahaa iyadoo ay jiraan shuruudo qaar ka mida waddamadaasi hordhigeen waddanka qatar hase haatay fafaalooyinka muuqda ayaa ku dareensiinaya in wax xooga ay soo dabcayaan qaar ka mida waddamada shuruudaha adag ku xidhay dalka qatar warkii dunida aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo subaxnimadan idinla socodsiinaya anigoo hale cabdulqaadir cali waa inaga intaa tani warkan warka xiga ammaana allah